بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a ciidamada mujaahidiinta oo dagaal kula wareegay deegaanka labagaras ee hoostaga degmada cadalle wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda shabeellada dhexe faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda riddada soomaaliya oo walaac ka muujiyey futuuxaadka ay mujaahidiintu ka samaynayaan wilaayada shabeellada dhexe maxay tahay cabsida uu rooble xilligan muujinayo barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan maamulka islaamiga ah ee wilaayada galgaduud oo askarta aybiinaha ku soo bandhigay degmada ceelbuur waraysi ayaannu idinkaga haynaa maxaan ka naqaan ahmiyadda tababarka iyo in loo diyaargaroobo la dagaalanka cadowga maxaanse ka ognahay ahmiyadda isticdaadka iyo midhaha laga dhaxlo qodobadaas ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan walaalka xaarit ayaa barnaamijka igala qaybgalaya waxaadna si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka dalka dhegaystayaal ku soo dhowaada waa mar kale iyo faafareebka wararka
والخنوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay gacanku-eynta deegaanka labagaras ee hoostaga degmada cadalle haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda shabeellada dhexe waxaannu wax ka weydiinay walaalkeen xaarith cabdulqaadir oo caawa barnaamijka igala qaybgalaya haye xaarith
bismillaah waad mahadsantaha walaalka maahirow wararka aan ka helayno wilaayada shabeellada dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada mujaahidiintu maanta ay dagaal culus kula wareegeen gacan ku-haynta deegaan hor leh oo ka mid ahaa goobahi ay ku sugnaayeen maliishaadka kooxda riddada soomaaliya mujaahidiinta ayaa allah fadligay maanta waxa ay si buuxda gacanta ugu dhigeen deegaanka labagaras oo ah deegaan muhiim ah islamarkaana hoostaga degmada cadalle ee wilaayada shabeellada dhexe waa kadib markii uu dagaal culus halkaas ku dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo maliishaadkii ku sugnaa deegaanka wararku waxa ay sidoo kale sheegayaan walaalka maahirow inay jiraan khasaari kala duwan oo soo gaaray maliishaadkii ku sugnaa labagaras balse inta ilaa iyo hadda loo xaqiijiyay warbaahinta islaamiga andalus waa dhaawaca ilaa afar murtadiin ah kadib dagaalka waxaa gebi ahaanba firxad nawaaxiga deegaanka uga baxsaday maliishaadka murtadiinta isku dayay inay wajahaan ciidamada tawxiidka ee ujeedkoodu ahaa inay deegaankaasi dib ugu soo celiyaan ku dhaqanka shareecada islaamka loogana tirtiro qurunka maliishaadka riddada ee ku sugnaa halkaasi muddooyinkii lasoo dhaafay deegaankan walaalka haddii aan ka hadalno ahmiyadiisa waa deegaan istaraatiiji ah oo saaran xeebta cadale sidoo kalena waxa uu isku xiraa degmooyinka cadale iyo mahadaay allah fadligii caawa waxaa ka babanaysa raayada tawxiidka oo muddooyinka lasoo dhaafayba ay liwaaxyadooda wadeen in howlgallo lagu soo celinayo sarreynta ay ku lahayd deegaanadaasi oo in muddo ah ay murtadiintu xoogga ku joogeen kuwaasoo lagu soo gelbiyey diyaaradaha cadowga qabsashada maanta ay mujaahidiintu la wareegeen deegaanka labagaras ee isku xora cadalay mahadaay oo ah deegaan istaraatiiji ah waxaa imaaneysaa iyadoo shalay sidan oo kale ay ciidamada mujaahidiintu dagaal la-aan kula wareegeen deegaanka caanka ah ee warciise deegaankaasi waxa uu shan iyo labaatan kilomitir u jiraa magaalada jowhar oo weli ku hoos jirta gacanta sriibiyiinta burundi eena ku sugan yihiin maliishaadka riddada waxaana markii murtadiinta ku sugnayd halkaas ay ka war heleen in halkaasi ay kusoo socdaan ciidamada mujaahidiinta ee uu allah makanin lahaa dhulkaasi ay dantu baday in ay carar isaga baxaan deegaanka sidaas darteedna waxa ay mujaahidiintu si nabadgelyaha ula wareegeen gacan ku haynta guud ahaan deegaankaasi halkaasna waxaa sila mida deegaanka labagaras oo si weyn loogu qaabilay islamarkaana loogu soo dhaweeyey mujaahidiinta warciisana ee dadka ku dhaqan ay usoo dhaweeyeen walaalahooda maadaama in muddahaba u oomanaayeen rajaasha dhiigooda waraabiya shareecada islaamka si isku xukunkeeda u caamimo ee deegaanada saacadii lasoo dhaafay ay mujaahidiintu la wareegeen ugu dambeyn howlgalkii maanta ay mujaahidiintu ku qabsadeen ee deegaanka labagaras ee dowlaadka degmada cadalle iyo kii shalay lagula wareegay warciisa waxaa imaanayaan iyada toddobaadadii lasoo dhaafay libaaxada tawxiidka ee wilaadaha shabeellada dhexe ay weediyeen howlgallo barakaysan oo deegaano fara badan looga xoreeyey rajisiga iyo qurunka maligshaadka ay ku adeegato kooxda ridada iyo dowladaha duulaanka ku ah shareecada islaamka ee iyada taageera waxaana ka mid a deegaanada ay mujaahidiintu dagaalada ku qabsadeen deegaanada kale ah daarunicmo alkoothar califool dheere degmada ceelbaraf degmada biya cadde wariciise sidoo kale labagaras oo u dambeysay iyo deegaano kale oo maalmihii lasoo dhaafay ay mujaahidiintu siyaabo kala duwan ay uga saareen cadowga haddii uu ahaa lahaa dagaalka taxriirka ee deegaanadaas lagu ciribtirayo murtadiinta iyo haddii uu yahay argagaxa uu allah subxaanahu watacaala mujaahidiinta ugu gargaaray sida badhacday qabsashadii warciise oo ay murtadiintu isaga carareen ka hor intii aysan malishaadkaasi gaarin gacanta mujaahidiinta n allah ayaa ku mahadsan oo shabeellada dhexe oo tan iyo horaantii iyo maalmihii ka horreeyay bishan ramadaan ka dhigay daar martigelisa futuuxaadka iyo howlgallada ay ku ilqabowsanayaan dadka muslimiinta ah islamarkaana dhanka kale noqotay halka ugu daran ee cadowga uu kasoo haleelo walaaca iyo welwelka xoogan ee kaga imaanaya howlgallada mujaahidiinta ee sida dardartale ku socda een walaalka maahirow wuxuu warar ah oo kasoo kordha la wareegidda mujaahidiinta ee maanta la wareegeen een deegaanka labagaras oo ah deegaan hoostaga degmada cadalle iyo khasaarihii gaaray murtadiinta dhegaystayaasheena dib ay uga dhegaysan doonaan wararka iyo barnaamijta soo socda hadduu allah ogolaado أخرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا
وقهرا waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo deegaanka warciise waxaa la faafiyey sawirada sida ay ciidamada mujaahidiintu ula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka warciise oo ah deegaan istraatiiji ah oo labaatan iyo shan kilomitir u jira magaalada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe sawiradan ayaana ka kooban ilaa laba iyo labaatan sawir إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan murtad maxamed xuseen rooble oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey futuuxaadka ay mujaahidiintu ka sameynayaan wilaayada shabeellada dhexe murtad maxamed xuseen rooble oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu muujiyey cabsida uu ka qabo howlgallada mujaahidiinta ee kusii xoogeysanaya shabeellada dhexe waa kan murtad maxamed xuseen rooble xaalad adag oo dalka ku jiraa qof kastoo soomaali ah oo halkan fadhiya qof maqanba waa uu ogyahay dalka dagaal adag ayuu ku jiraa oo ah dagaalka al-shabaab ka socdaan hirshabeelle iyo gobolladan kaleo hadda laga cabsi qaba inay ka bilowdaan miyaa xukumaynaa dhammaanteen amiin jes waan weydiinaya halkuu ka hadli doonaa hadday shabaab halkaan soo galaan meel laga hadli doono ma lahan
الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dhexe ayaanu isla soo gaarnay maamulka islaamiga ah ee wilaayada galgaduud ayaa askarta aybin ah ku soo bandhigay degmada ceelbuur waa laba askari oo toobadkeenayaal ah waxaana ay ka soo baxeen safka maleeshaadka murtadiinta kadib markii towxiidka loo qabtay ayaanu waraysi la yeelanay waxaana waraysigaasi inoo qaaday walaalkeen anas al ansaari oghoreenbal waxaad ku bilowdaa magacaada magacaygu ah daahir xasan warsame
waa garta daahir marka maxaa dada asalkaada ani shacab a asalka ah waxaan ku biiray ciidanka ardiyada waa garta qaybtay ku biirtay ciidanka booliiska gaar ahaan birmid waa garta marka booliiska meeqa sana ka tirsaneed shan sano camal kamid ahaad shan sano haa waa garta marka shantii sano waqti aada u dheer waa marka intee kaga biirtay muqdisho gaar ahaan degmada daarsalaan qaabkee ugu biirta marka qaabkaan u beeray waxaa ugu tuskiisay ninkaas layidhaha cabdire muxuu cabdirax taliyaha daarsalaan se ninkaas ugu tuskiliyey inaan micnaha aa- iyaga aa ka mid noqdo midda kale micnaha ee, wax ma aanihin ciyaal xaafada iska aha maadaama si iska raacay haynta hor maalmo isla socday koorsaas ugu daray koorsaasna aa uga soo baxay adiga shan iyo toban cish camal aan kasoo qaatay shan iyo tobanna meesha magaceyga uu jiray asigaa la socday kabacdiina asigaa isku dhacnay koorsada ma tababarba mise koorso caadi waa ka horta taabarwa tababar ciidan aa maxaa lagu tababaray marka iskuul bulsi maxaa lagu tababaray si gaar ah saas waxaa noo talabara adiga oo hagaa- gaardiska iyo waxaa noo talabara digtoonida waxaas bas noo soo baran Iyo shan iyo kii- toban beri ku jiro kadibna waxaa lagu biiriyey qaybta booliiska qawda booliiska ah gaaraan birmadka waa gartay marka booliis markaa ku jirtay maxaa si gaar u qaban jirtay marka ilaalooyinka eh, wasaaradooyinka wasaaradda ilaalin jirtay wasaaradaha markii inkaas soo tegay wixii ka dambeeyey waxaan ku beernay wasaaradaha taliska oo ah cagdhiig wasaaradda waxbarashada waa gartay maanta waxaa ku sugan tahay degmada ceelbuur ilaa islaami galgaduud xagariyaad asalahaan kasoo jeedaa soo maha xagariyaa ka tagtay xamaraa tagtay waxaa ku biirtay ciidanka maleeshiyaadka murdiinta ayaa ku biirtay khaasatan qaybta booliiska marka hore waxaa kugu kalifay iyo haatan waxaa markaas soo bixaysa waxaa kugu kalifay markii horena horta waxay qaadeen iyo ci- ci- ciyaalnimo iyo caruurnimo ay qaadeen micnaha iyo ninkaas uu tashkiiliyey haddaan nin weyn aan noqdo micnaha raggaas diinxumada waxay ku dhaqmayaan waa u begi waa marka markaa galaysay duunxumaday qabeen ma arkayn ee hadda aragtay markaas dhaqankooda maan ogeyn oo iyaga maan dhexgelin shacaba ahaa waa gartay marka maxaa dhaqan ah ku aragtay kamid ah iyo dhibaatada ay dadkay ku hayaan shacabka micnaha oo dhibaayo iyo salaad la-aanta iyo adiga eh, waalid caaygaas iyo adima tukan jirtay markaa ma joogtay adiga haddii oo salaada adiga xarada ee banaanka aad joogto marka fasaxa aad tahay camal aad goorta laakiin xarada markaas aad joogto oo shaqaynaysid anoo kolbaa saarana ka digaa micnaha soo tukanaya ma laga yeelaayo ayadoo salaad aan la tukanaynin diin la-aanta iyo meesha ka jirta markaas ma dareemin salka hodam micnaha wax ku dareema laas waa laakiin si aad u baxdid oo micnaha iyaga usoo dhex tagtid alaas fikirkaas micnaha si badan wax badan ugu qaatay marka ninka meesha ku tukada bal ka hor xaaladiisa waay haddaa adiga shaqaan aad saarana maanta shaqooyin ka digo soo tukan kari ninkaas waa ardiyaa cidlaysa haantaan lagu micnaha waxaa lagu soo mara adiga waa ardiyaa cidlaysa lagu ganaaxa salaad maxaa u tukanaysa looma ciqaabayo markii oo shaqada uu gafay loo ciqaaba aa laakiin markaa kusoo xara ku sugan tahay waxaas maba laga yaqaan ba adiga salaada soo tukanaya iyo waxaas laga yeeli maayo waxaa marka asbaabaas marka laga reebo keliya inaad ka soo baxday oo maanta si wilaayada islaamiga isku soo dhiibtay ee galgaduud yaa kaa soo orgeeyay qaabkay kusoo baxday qabaanta dadkaas marka micnaha soo nacay aniga ahaanaa soo baxay go-aankiyaa kusoo baxay Eh.
dadkaas diintiyaa soo nacay waxaan soo dhiibay walaalayada hadda marka maxaa diyaar u tahay waxaan diyaar u ahaa in lagu dhaqo eh, kitaabka islaamka wuxuu qabo
kitaabka shareecada islaamka maanta Aa, aad iyo aad markaad marka imaaday ee, degmada ceelbuur see lagu soo dhoweeyay ad maxaa dareentay aad iyo aad sidii waxaa lisoo dhaweeyey eh, nin dalka u dhashaa imaaday oo kasoo jeeday markii toobada lagu qabtay kadib aa imaaday degmada ceelbuur maxaa dareentay waxaan dareemay inaan micnaha dad muslimiin ku dhex noolahay micnaha markii horena diin qaldan ku sugnaay haddana diinta islaamka soo galay
ee ugu horreyn bal magacaada nooga bilaabo magacayga cabdiraxmaan calaada leyra cabdiraxmaan calade marka een, soo dhawaaw een, waxaad ku sugan tahay degmada ceelbuur wilaaya islaamiga galgaduud adi maxay tahay asalkaada intee ka imaaday waxaan ka imiday ciidanka macawisleyda gaaladan ka imid Ee, marka gaalada qaabkeed uga timid marka hore maxaasan qaban jirtay ugu hore waxaan qaban jiray macawisleydan ka mid ahay nin cabdiqaadir cali bugle leyra isoo tashkiiliyey wuxuu yiri ninka leyraaho wadankeynaan difaacaynaa mihiyaan midnay mootee balaayaan uwidi jiray seedkay walaxaan u qaadqaadi jiray mugu dambe inayna wama wax diina ah lanaan arkay eeahiyaa isoo hanuunshay waa ka tegay xamraan ka aada Een, waa gartay marka mootaa wadi jirtay mootada maxaad ku qaban jirtay saadka marka laga reebo saadka muxuu yahay saadka ciidanka oo ma- maleeshiyaadka mise ciidanka guud ahaan ciidanka dhan waxaan badarka inaan usoo qaadi jiray iyo taliyayaasha mugay beledka raboodan ayaan u qaadi jiray
waa gartay mar- markii beledka raboodaan ma keligaa u shaqey jirtay dad kale kula shaqey jiray ma kaligaan u shaqey jira halka mootaan wadi jira
mootada marka maadaa iska laadi mise waa lagu gaday mootada ayuu kaalaa shaqo kuma lahayn aw hadda inta ku dambeysay bartigay jirtaa waa kasoo tagtay Aa.
hadda marka maxay wax kusiin jireen marka dhaqaale ah maxaa asbaaba ku xulatay ma qofka biniaadamka waxyaabaha meel iska maraaya asbaaba ku raca maxaa ku kali- ku kalifaaday wallahi nin aniga xabad layma sii jirin teeda kaleeto wadankaaga difaacahee aqli saas aho maskaxow laygu shuba u ahay inana maha difaac alin diinna aalin waxa la qabaana ay baadal yihiin haddaan ogaadana waaba ka tegaba adiga reer bood ayaa tahay boodna waxay aad wilaayada islaamiga ee galguduuda ka tirsaneed maxaa kuu kalifay inaa ku beertay maleeshiyaadka murdiinta wallahi nin shaydaana iga tanbashay nafya shaydaana xiriiri ilaahay hadda di- jidka islaamka way soo toosiyey way fahansiiyey inay qalad ku joogaanaan arkay inaan diin wadinaan arkay inaan walaayada isku dhiibo ilaahay dartii aan ninka leeraa u tooba keeno aan go-aansaday waana ka tegay xamaraan tegay isu soo dhiibitaanka sagaal bilood ay u qaadatay kadib maasha allah waa imid sagaal bil say kuu qaadatay marka macnaha ma xiriiraa weyse walaa hadda xiriirna gooniya ma weyn laakiin een, oday dhaqameed ninka leeraaho ii hore yahan waayey mugdi dambo een, go-aana waxaan ku qaatay waxay uu galahay ugu galaan inaan hata baabuur inta raac walaayada agtooda tago aday marka si toosa xamar uga soo baxday wilaayada imaaday kadibna wilaayada u sheegtay inay toobad keento waana lagu soo dhaweeyey haa xamaraan kasoo tegay walaayada intaana soo galaan duq adeer amaan jooga leero nabaddoon cidda kale duqaan ku laaday inuu nimankaasaan ka imiday aan dhahay toobadowmahay ugu qabtay kadib wayga wargudbiyey marka aad dareentay kalsooni fiican ayaa kusoo baxday oo inaa xamar ka timid oo wilaayada adoona cid kaa soo orgeen imaaday oo toobada macnaha adeerka aa u sheegtay oo toobada kuu qabtay kadibna wilaayada soo gudbiyey kadibna see lagu soo dhaweeyey wallaahi bilah wax liiga hadlaya maleh aad iyo aad
Een, ka waran hadda maleeshiyaadkii macmuusuleyda kasoo tagtay ee murdiinta ahaa ee gaalada een, maanta daliilka u noqday ka war xaaladooda wallaahi na xaalad qaldanay ku sugan yihiin aniga hadday wariga yeelayaan walaayada ha isku soo dhiibaano has tooba keenan aan leeha adi meeqa sanaa ku jirta marka aniga wax badan kuma jiro aniga mid laba bilood mid saddex bilood camalan la jira xilligee raacda marka khaas- khaasatan adiga labada ku labaatay labada camalan raacay labaatay saddexda intaan la gaarin waa ka bahday ilaa hadda intaasoo bilood dhihi ma karo ima xisaabsana laakiin adiga wax badan kuma jirin un
marka hadda maanta waxaa kusugantaa degmada ceelboor ka waran niyidaada iyo toobada ilaahay kusoo waafajiyo maanta aad degmada imaaday bal ka war niyidaada walaa niyadeyda farxaday dareemo hoose aad iyo aad wax iga hadlaysa male gacmo furaan laigu soo dhaweeyey
أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dambe ayaannu isla soo gaarnay maxaan ka naqaan ahmiyadda tababarka iyo in loo diyaargaroobo la dagaalanka cadowga maxaanse ka ognahay ahmiyadda isticdaadka iyo miraha laga dhaxlo waa qeybta lixaad tixanaha duruus tarbawi ah oo culimaa udiinku u soo jeedinayaan dadka muslimiinta ku soo dhowaada xalqada lixaad iyo sheekh cabdulwaaxid isxaaq muudey بسم الله الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم آه، كلمة والاستعداد للجهاد في سبيل الله إعداد كان وتهيئة الشيء للمستقبل شيء in loo diyaariyo mustaqbalka loo diyaariyo aayadda waa suuratul anfaal sidaad garanaysaan dagaalkii beder markuu dhacay oo gaalada ilaahay uu jebiyey arrintaas aad bay ugu caroodeen diyaargarow ayay galeen say ugu aarsan lahaayeen muslimiinta weliba safarkii sababtiisa oo dagaalku ahaa lama qaybsanin asagay bay ka bilaabeen ucudna waa ogtihiin waa natiija ka dhalatay diyaargarowga asaga ilaahay marka muslimiinta wuxuu amray gaalada way idiin diyaargaroobayaan u diyaargarooba annagana maanta waa un sidaasoo hadda kuwii dalkeenna jooga magacay bedesheen ayson bay hadda la baxeen ciidamo iyo dhaqaale iyo hub bay hadda ururinayaan annagana waa inaan u diyaargarown alla marka muslimiinta oo dhan buu la hadlayaa khitaabkii amarka muslimiinta oo dhan baa la siina alla wuxuu leeyahay war u diyaargarooba gaalada oo u diyaarsada wax alla wixii aad kartaan ee awood iyo farda xidhiddii oo gaadiid maqsuudkan alla wuu sheegay waa turhibuuna bihi caduwallaahi wa caduwakum waxaad ku cabsigelinlaysaan cadowga alle iyo cadowgiin iyo kuwo kaloo ayaga ka sokeeya adduunka aadan ogeen alle uu og yahay waxaa lagu soo khatimay aayadda haddee mar haddii hub iyo gaadiid iyo ciidan iyo diyaargarow lagu jiro dhaqaala loo baahayy dhaqaale hadduusan jirin waxba lama qaban kara alla wuxuu yidhi wamaa tunfiquu min shayin fii sabiili illaahi yuwafaa ilaykum antum laa tudlamuun dadka muslimiintu waa inay dhaqaalahoodii bixiyaan sida dee salafkii asxaabtu ay ahaayeen nin xoolihiisoo dhan wada bixiyey nin qayb keenay nin qayb badan bixiyey sidaasay ahayn annaguna maanta waa sidaasoo ilaa allah an amri alla wuxuu leeyay wa anfiquu fii sabiili illaahi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka dee qof walba inta dhaqaalihiisa uu la egya unbay tabartiisuna la eg tahay icdaadka sidiisaba diyaargarowga waa laba qaybood icdaad iimaani iyo mid badani ama mid macnawi mid xisi Een, labadaas ayuu noqonayaa isticdaadka weliba hadda dee bishii ramadaan ee, labadii icdaadba waa la samayn karaa kii badanigaha iyo kii muxuu ilaa jihaad baa loo baahan yahay iyo muxuu ahaa diyaargarow xagga iimaaniga labadaba waa loo baahan yahay weliba labada waxaa sii muhiimsan icdaadka qalbiga oo iimaaniga ee macnawiga maanta waxaa loo baahan yahay inaan min jadiid iimaankeenna dee aan cusboonaysiino oo waxa weye masaa'ishii towxiidka aan baranno iyo dee masaa'ishii jihaadka iyo allahan u toobadkeenno daacada aan badinno oo ramadaankii haddee waa mawsim aada u qaybo badan icdaadka markaa ee caskariga ama badaniga isagu haddee waa muhiim waana waajib qof kastooo dee muslim maanta waajibu ku yahay oo arrintaa dee awoodi karo oo weliba haddee icdaadka badaniga aayaddan buu soo gelayaa wuxuuna daliil iyo astaan u yahay calaa iraadati aljihaad qofka maanta diyaargaroobahay oo mucaskaraadka iyo dee howlahaas waa qof jihaad u diyaargaroobahay arrintaa bedelkeedana ama khilaafkeedana qofkaan maanta diyaargaroobin haddee arrinkaa waa munaafiqnimo w ilaahayna uu ku ceebay munaafiqiinta walow araadu alkhuruuja la acaduu lahu cudda isticdaadkiisiisa o lilxarbi yamnacu alxarba gaaladu hadday hadda maqlaha muslimiinta way diyaargaroobeen waxaa laga yaabaa ilaah intaa inuu nooga kaafiyaba sida la wada ogsoon yahay dee jihaadku mar haddii uu noqday fardu cayn oo qof kasta maanta laga rabo haddee isticdaadkana muxuu noqonayaa isaguna farducayn unbuu noqonayaa qof walba waa inuu diyaargaroobo maxaa yaele aayaddii baaba laga fahmayaa waacidduu waa waajib woy qaacidadana waa tii ahayd famaa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun sheekh cabdulcasaam wuxuu leeyahay jihaad iyo isticdaad waa fariidatan mutalaazimatan ma kala harayaan quwadaa nabigaa fasira calayhi salaatu wasalaam alaa ina alquwata arrami saddex jeer buu ku celi waad garanaysaan weliba ayaan darra qofka maanta inuu dee mucaskaraadkii iyo dee shiishkii uu barto cilmigaasoo dhan uu iska lumiyo arrinkaa waa dembi kabiira min alkabaa'ir ilaa nabigu wuxuu lehy calayhi salaatu wasalaam qofkii ramiga barta rimaayada barta tuma tarakahu fa laysa mina ow qad casa ilaa dad badan baa intay mucaskaraadku galeen rimaayadii shiishka barteen yaa haddana isaga tegay dadkaa marka waa dembiiliyaal oo dembigaasay ku jiraan waxaa kaloo la mid dadkii dee jihaadka inta mushaarakae sanawaad isaga baxay waa la mid marka runtii asbaabta in la qaato waa arrin muhiim wey asbaabta lala yimaado dadkana haddee waa saddex qaybood qof haddee diyaar garoobay daahir iyo baadinba oo iimaankii ruuxigaha iyo isticdaadka badanigaha diyaargaroobay waa dadka ugu wanaagsan dad labadiiba aan la imaan ruuxiyan isma dhisin xaggana dee badaniyan ma diyaargaroobin waa kuwa ugu liid kubana qalbigu iska dhisi laakiin waxaa ka maqan isticdaadkii kaleo badaniga ayaa ka maqan runtii haddee waxaa la ogyahay qof diyaar garoobe unbaa dad iska celin kara soo maa maarata qof ciishoodi unbaa cadow iska celin kara waxaa la ogyahay runtii ummad mabda' leh ee midaysan ilaahayna waxa weye macooda uu yahay marna lama maquunin karo isticdaadka oo laga taga labadiisa qayboodba waa dulli iyo halaag buu noqonayaa iyo cadowga ummadda qabsado maxaa yeele isticdaad haddii laga tago jihaadna waa laga tegay jihaad oo laga tagana dee wuxuu keenayaa halaag ayuu keensanayaa sheekhulislaam wuxuu yidhi risaaladiis qaacidul inqimaas ummad kastoon cadowgeeda la dagaalamin ummaddaa way halaagsami halaag aad u weyn wey maxaa yeele cadowgii baa qabsanaya naftoodii maalkoodii u baabi'inayaa waxaa dee khaza ka jira waxaas ubay maanta lala damacsan yihiin dalkeenna bay rabaan hadda waa ka abiy axmed xeebihii uba hadda sahansanaya uu indhaynayaa marka dhallinyaradii baa xeebaha lagu laaynaya iyagoo dalkoodii ee jooga waxaad ogaataan laba arrimood way xidhiiraan jihaad iyo cizi way xidhiiraan tarkuljihaad iyo dullina way wada xidhiiraan ummaddu hadday jihaaddo way cisoobi wey jihaad hadday ka tagtana way dulloobi wey waxyaalaha keenaya muxuu aha dadku inay jihaad ka tagaan oo isticdaadku ay ka tagaan waa uun laba arrimood xubu dunyaa iyo karaahiyat almowt maantana waxaa la ogyahay runtii qofkii isdiyaariyey hubkiisa diyaarsaday unbaa adduunkaa maanta nabadgela haddii kale waa uun dhiscunaya waxaan leenaha marka haddee qofkii maanta damiir leh oo danqasho leh ma diidi karo inuu difaacdo diintiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa maarata ma diidi karo wajazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa intaynu barnaamij ka la mid ah ku kulmi doonno waxaannu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته كان الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعداد ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي